بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سادس تحريم بناء القبور تحريم بناء المساجد على القبور آه ومبحثك لحاد waxa uu ka hadlayaa inay xaaraamtana la ogolayn in qabriga laga dul dhiso masaajid waxaynu ka soo baxnay mabxadkii ka hadlayay in qabriga la dhisaba inaysan banaanayn kana waxa uu ka hadlayaa oo waciid kale oo kasii adag kii hore inta dhismihii la dhiso haddana in masaajid laga dul taago iyaduna waa dembi kale oo axaadiid badan ku soo aroortay oo aan la ogolayn itafaqa alculamaa culamada waxay isku itifaaqeen calaa taxriimi binaa'i lmasaajidi cala alqubuur inay xaaraam tahay culimmadu waa isla ogol yihiin wax khilaafsan oo diidani ma jiraan wa minhu man saraxa waxaa ka mid a culimmada mid sariixiyey oo tilmaamay bitaxriimi inay xaaraam tahay arrintaa wa minhu man adlaqa bilkaraaha alkaraaha midna wuxuu yihi waa karaahiyo karaahiyadana waxay ujeedaan karaahiyo taxriim fa ina muraadahu ulajeedada uu karaahiyada ka wada waxa ay tahay waa ataxriim sidaynu in badan ku celcelinay lianna alkaraahata karaahadii fii curfi salaf xilligii salafka almuraadu waxay ahayd bihaa alkaraaha altaxriimiya ayay u yiqiineen karaaha qaala shaykhu lislaam ibnu teymiya raximahu llah waxa uu yidhi markuu iqtidaa siraad almustaqiimka oo arrintaa kaga hadlayo fa amaa binaau lmasaajidi cala alqubuur in laga dhiso masaajid qabriyada dushooda laga taago arrinka noocaasa waxa uu yihi fa amaa binaau lmasaajidi cala alqubuur in laga taago faqad saraxa waxaa sariixiyey inay xaaraam tahay caamatu culamaai dawaa'if ay culamaa almadaahib macnaha sababtay u sariixiyeenna maxay tahay binnahyi canhu nahyiga kaga soo arooray nebiga calayhi salaatu wassalaam nebiga maadaama uu nahiyey mutaabacatan lil axaadiid iyada oo la raacayo axaadiidta nebiga calayhi salaatu wassalaam wa saraxa asxaabunaa waxay sariixiyeen ay asxaab alxanaabila ayuu u jeedaa asxaabuna hadduu yidhaahdo alxanaabila wagayruhu min min asxaabi malik washaaficiy ay maalikiyada iyo shaaficiyaduna sidoo kale wagayruhumaa iyo kuwii aan ahaynba waxay tasriixiyeen bitaxriimihi inay arrinkaasi xaaraam tahay wa min alculamaai buu yihi man adlaqa waxaa ka mid a culummadii man adlaqa mid sii daayay oo lafdulkaraaha ku tilmaamay oo yihi waa karaahiyo akrahu kada sida imaamu shaafici famaa adri ma garanaya buu yihi inuu ujeedo karaaha taxriimiya aw tansiihiya laakiin sida curfiga selafka aynu soo tilmaanay waa karaaha taxriimiya mar haddii ay waxa weye tilmaamaan markaasuu waxa uu yihi walaa rayba raybku waa shakige shaki kuma jiro fi lqadci in la gooyo bitaxriimihi inay arrintaasi xaaraam tahay oo ama culummadii hore karaaha ha dheheen ama yay dhihiina hadda waxaynu dhahaynaa arrintaasi waa xaaraam wey mayla socotaan ikhwaani maxaan u daliishanaynaa inay arrintaasi xaaraam tahay kamaa rawaa muslim sida muslim uu ku wariyey fii saxiixihi saxiixiisa uu ku wariyey yuu ka wariyey can jundub ibni cabdillaahi albajali ayuu ka wariyaa saxaabiyuljaliil qaala waxa uu yidhi waana inoo imaan doonaa xadiidkaas xadiidkaasaynu u daliishan doonaa oo waynu arki doonaa madlabka soo socdaan ku tilmaamaynaa axaadiida sidoo kale faqad nahaa oo macnaha sheikhu wuxuu leeyahy xadiidkaasaa loo deliishanaya faqad nahaa waa uu nahiyey nabiga calayhi salaatu wassalaam can ittikhaadi alqubuuri masaajid qabriyada masaajid laga dhigto waa uu nahiyey fi aakhiri xayaatihi markii ugu dambeysay xayaatadiisa halkaas raggiina kitaabka haysta fi aakhiri xayaatihi ma isku dhejinaya mise u kala saari a waa xoogaa madbac khalada ku dhacay fi aakhir iyo xayaatihi bay kala tahay marka oga isku isku dhejiyeen huma annahu lacana waa uu lacnaday nebigu wa huwa fi siyaaqi ay siyaaqi almowt markii uu dhimanayay ayuu nacladay man facala dalika qofkii saa sameeya oo waxa weye arrinkaa la yimaad man facala dalika kii arrinkaa sameeyey oo min ahli lkitaabi oo lacana allahu alyahuuda wanasaara ba inoo imaan doonta muxuu u lacladay liyuxadira ummatahu an yafcaluu dalika inay ummaddiisu saa sameeyaan ayuu uga digayey nabiga calayhi isalaatu wassalaam halkaa marka wuxuu inoo caddeeyey sheikh islam ibnu taymiya raximahullah inay arrintaasi bannaanayn uma qaala raximahu llahu tacaala waxa uu yidhi markuu arrintaa caddeeyey oo uu yidhi nahyiga nebiga iyo axaadiidta iyo nacladda waxay kutusayaan inaysa bannaanayn ayuu markaa xukum kale u gudbo wuxuu yidhi fa haadihi almasaajid masaajidan almabniyati laga dul dhisay calaa qubuuri alambiyaa qabriyadii nebiyada laga dul dhisay waasaalixiin iyo dadkii wanwanaagsanaa waalmuluuk iyo boqorada wa kayruhum iyo wixii kalaba ciday doonaan ha noqdee yatacayanu ay yajibu tacyiinku waa waajibka wey waxaa waajib noqonaya isaalatuhaa in la suuliyo see loo suulinayaa bihadmin in la duumiyo ow bwaxa weeye bikayrihi iyo wixii kaloo lagu doorin karaba in la dooriyo ayaa waajiba buu yidhi haadaa mima laa aclamu khilaafan buu yidhi waa taasi xukumkaasi waa midaanan wax khilaafa u ogeyn fiihi bayna alculamaa almacruufiin culummada macruufka o muctabariinta oo la cuskado kalaamkooda qowlkaa wax khilaafsan ma garanaya buu yihi sheikhu raximahullah waana sida u yidhi oo culamaa ahlusunna waaljamaaca say u dhan yihiin salafan wa khalafan lama hayo sheikh bannaynaya in qabri la dhisi karo oo masaajid laga dul dhiso wax ogol ma jiraan iqtidaau siraat almustaqiim ayuu sidaas waxa weeye uu ku tilmaamaya haddaba marka intaa haddaan uga gudubno muqadimada masalada waxa weeye aynu u soconno oo aynu ka hadlayno waxaad aragteen oo maanta caalamka meel walba la ysugu faamayo oo waxa weeye sheikh hebel kasta qabrigiisii masaajid laga dul dhisayo ama inta laga dhinac dhiso halkaa waxa weye la fadhiyayo ama daaro laga dul dhisanayo waa ka soo hadalnay inaan waxba la dhisi karin inaan wax laga dul dhisi karin masaajidna isaga balxaalkii daada adiladaan marka tilmaamaynaa arrintaa xarimaysa almatlab alawal dikru ladilla calaa taxriimi binaa'i almasaajidi cala alqubuur adilada kutusaysa xaaraameynaysa inay arrintaa xaaraamta ayaynu qeyb ka soo qaadanaynaa dhowr xadiid kow xadiidu caa-isha radia allaahu canha qaalat waxay tidhi bal u fiirsada xadiidka anna uma xabiiba waa xaaskii nebiga ramla bint abi sufyaan oo xaaskii nebiga ahayd weeye iyo wa uma salama iyo xaaskii nebiga umu salama labadooduba waxay ahaayeen dadkii u haajiray ardul xabasha iyagoo raggoodii hore qabaan oo waxa weeye ramlana waa ti ninkeedii oo ardul xabasha dib uga noqday diinta oo ku dhintay nasaare intuu iska galay ee umu salamana ninkeeda abu salama waatuu madiina ku dhintay oo nebiga markaa kabacdi guursaday labaduba marka waa min ummahaati lmu'miniin caaisha marka iyadu ma tegin dee ardulxabashe waxay tidhi labadan xaas oo labadii xaas oo nebiga waa umu xabiiba iyo umu salama ayaa dakarata waxa ay tilmaameen kaniisatan kaniisad bay tilmaameen ra-aynahaa ay ku soo arkeen waxa weeye bilxabasha caaishana waa la joogtaa ogow nebiguna waa fadhiya waa saddex xaas oo nebigu uu qabo iyo caa-isha waa laba xaas oo nebiga iyo caa-isha oo xaaskiisiiyo saddexdii xaas oo nebiga iyo nebigiiba meel baa la wada fadhiyaa haddana wax dhibaataa ma jirto ya dhaqankan innaga waxa weeye dulmiga la isaga dhigay oo la kala cararaayo waxa diinta islaamka waafaqsan maaha bilxabasha ayay kusoo arkeen ardulxabasha waa dhulkaas ardulxabasha dee dhulkaas o dhan baa ardulxabasha la ohan jiray oo saxaabadu xataa meeshay kasoo degeen oo doonta kaga soo degeen waa zeylac baa layidhi meesha boqorkii najaashigu fadhin jirayna waa harar baa layidhi halkaa marka dhulkaas oo dhan baa ardulxabasha la ohan jiray bilxabasha ayay kusoo arkeen ilaanoo nasaaray ahaayeene fiihaa tasaawiir waxaa kaniisadaa ku dhex yiilay oo yaalay sawiro dee dadkoodii hore iyo dadkii saalixiintaa sida nebigu tilmaamaayo sawiradoodii ayaa ka buuxay fadakarataa waxa ay xuseen linabiy sala allahu calay wasalam bay u sheegeen nebiga calayhi salaatu wasalaam bay u sheegeen quruxdeedii iyo wixii meesha yiilay iyo sawiradii iyo wixii ay kusoo arkeen fa qaala nebigu waxau yidhi calayhi salaatu wasalaam inna ulaa'iki kuwaasi kuwaas aad sheegteen waxay ahaayeen idaa kaana haddii uu ahaado fiihim dhexdooda alrajulu saalix qof saalix oo wanaagsan oo shiikh hebel hadduu noqdo fa maata uu dhinto banow calaa qabrihi masjidaa masaajid bay ka duldhisi jireen ay kaniisad bay ka duldhisi jireen waayo iyaga dee kaniisaddaa masaajid u ahayd wa sawaruu waxa ay ku sawiri jireen fiihi tilka suwar sawirada aad soo aragteenna halkaasay ku dhigdhigi jireen ulaaika shira ulaaika shiraaru lkhalqi cinda allah kuwaasi waa kuwa ilaahay agtii khalqiga oo dhan ugu shar badan yowma alqiyaama allahu akbar xadiidkan marka muxuu tilmaamayaa sariix waxa uu ku yahay calaa taxriimi waxa weeye binaa'i lmasaajidi cala alqubuur sababto waxa weye maxay shiraaru khalqi ku noqdeen inay ficilkaa sameeyeen soo ma haddee ficilkaa qofkii sameeya waa min shiraari alkhalqi weeye xadiidkana bukhaari iyo muslim ayaa warinaya waa xadiid saxiixa waana sariix bay ku tahay arrintaasi taxriimnimadeeda qowluhu markaa ulaa'ika shiraaru lkhalqi waa ismu lishaara wuxuu u noqonayaa caa-idun oo ulaa'ika waa ismu ishaara wuxuu u noqonayaa caa-idun ila fariiqeyn ay alyahuudi waannasaara wa kafaa bihi dammaa taasaana xumaan iyo ceebayn ugu filan waalmuraadu muraadka loo leeyahay oo loo dan leeyahay min alittikhaadi in laga yeesho masaajid laga duldhistana acamu waa ka gudawan yahay oo waa ka ballaaran yahay min an yakuuna ibtidaacan inuu qofku isagu bidcaysto ow itibaacan ama uu ku raaco sababtu culammadu waxay yidhahdeen falyahuud ibtadacat yahuud baa arrintan la timid wanasaaraa itabacat nasaarana waa ku raacday marka waa isku xukum kii la yimid oo bidcada la yimid oo bilaabay iyo kii ku raacay laa farqa leannahu waxa weeye xumaanta haddaad ku raacdid waa isla meeshi wey qaala alxaafid ibnu xajar raximahu اllahu tacaala waxa uu yihi qowluhu wasawaruu fiihi tilka suwar u fiirsada jumladaas waxa uu yidhi wa inamaa facala waxaa arrinkaas sameeyey facala daalika awaa'iluhum kuwa hadda jooga ma samaynine kuwoodii horaa sameeyey maxay u sameeyeen waa sidii qowmu nuux oo kale waxay u sameeyeen liyata'asuu inay ku daydaan biru'yati tilka alqubuur tilka suwar suwa ah lita'anasuu liyata'anasuu inay ku daydaan wey oo dugsadaan oo weheshadaan oo ay waxa weeye ay weheshadaan taanusku waa wehesha wehelka wa inay macnaha inta weheshadaan ay ku daydaan oo xusuustaan ayay saa u samaynayaan wayatadakaruu ay xusuustaan waxa weeye axwaalahum xaalalkoodii ay xusuustaan alsaalixa wanaagsanayd oo shiikhii hebel ahaa haddii lagu yidhahdo si aan uu samayn jiro si aan uu samayn jiro isagiina aada u jeedid sawirkiisii iyo soo soo xusuusan maysa taasay u sameeyeen markaasaa maxaa dhacay maxay saa u samaynayeen fa yajtahiduu ay si ay u ijtihaadaan oo marka ay cibaadada u badiyaan ka ijtihaadihim siday kuwaasi u ijtihaadi jireen waa talbiiskii ibliis uu waxa weeye u sharaxay qowm nuux oo kale huma khalafa waxaa daba maray min bacdihim khuluufun kuwa ka dambeeya aayaddii buu iqhtibaasayaa fakhalafa min bacdihim khalfun adaacu salaata kuwaasaa daba maray oo ka dambeeyey jahalu waxay jaahilka jahilu waxay jaahil ka noqdeen waxa weeye muraadahum arrintoodii iyo ulajeedadoodii jaahil bay ka noqdeen oo ma ayna garan maxay ku dhaceen markaa wawaswasa waxaa waswaasiyey lahum iyaga ashaydaanu shaydaan baa waswaasiyey oo muxuu ku yidhi anna aslaafakum awoowayaashiin islaaf waa ciddii hormartay jamcu salaf kaanuu waxay ahaayeen yacbuduuna kuwa caabuda haadihi suwar kuwaanay caabudi jireen maujeedaa wa yucadimuunaha weyne weyneyn jireen markaasay iyagiina sidii ku dhaceenoo fa cubiduu fa cabaduuha waa caabudeen markaa wataa marka dhibaatada ay leedahay waxau yihi markaa xaafid ibn xajar faxadara annabiyu sala allahu calayhi waaalih wasalam nabiga calayhi salaatu wasalaam waa uu ka digay waxa weeye can mithli daalika ayuu ka digay sababtu maxay tahay saddan awdid la awdaayo oo la xiraayo lidariica waxa weeye meesha uu shirkigu dadka ka soo gelay adaraa'ic waxyaalaha kuu fududeynaya wasaa-isha leh almu-adiyati ilaa shirki ilaa daalika arrinkaas oo dhan ku gaarsiinaysa waa la diiday oo waa la xiray wa qaala albaydaawiyu marka ibnu xajar halkaa wuxuu tilmaamayaa inay sababta markii hore iyagu shirki raadiya kama ahayn laakiin asbaabtii shirkiga markay sameeyeen dadka dambeo imaan doona huluwigii iyo cibaadadii bay ku dhacayaan sidaa daraaddeed maanta inagu dad badan oo maanta samaynayo qabriyada dhisaya inay biri huluwi ku dhacaan waxaa laga yaabaa nin qoladii bilowday hadda in waxa weeye qabuuraha caamka oo sheekh aweys iyo waxa weeye huluwiga lagu sameeyo kuwii marka hore bilaabay inay qasdigoodii iyo ulajeedadoodii iyo kuwa maanta jooganaysa isku mid ahayn wa qaala albaydaawiyu waxa uu yidhi isaguna markuu sharaxayey waxau yidhi lamaa kaanat alyahuud markay yahuudi ahayd wanasaara iyo nasaara yasjuduuna kuwa usu ku sujuuda liqubuuri alambiyaa macnaha ay xagga qubuurta ambiyaday u sujuudi jireen oo qiblay ka dhigan jireen sababtu maxay tahay tacdiiman weyneyn ay weyneynayaan lishanihim arrintooda ay weyneynayaan wayajcaluunaha ay ka yeelayaan qiblatan qiblo ay ka yeelanayaan arrinkaa markay sameeyeen yatawajahuuna fi salaati salaaday la qaabili jireen wa naxwihaa iyo wixii la mida alxamdulilah wa naxwihaa iyo wixii la mid ah ayay ayay samayn jireen watakhaduuha way ka yeelan jireen awthaanan sanamiyay ka dhigan jireen ayay ka dhigan jireen sidaa markay dhacday ayaa lacanahum waa uu nacladay nebigu calayhi salaatu salaam wa manaca waana u diiday wa manaca almuslimiina can mithli dalika inay muslimiintu waxaasoo kale sameeyaanna waa uu diiday fatxulbaariga xaafid ibni xajar ayaa soo naqlinaya kalaamkiisaas iyo kalaamkii hore aynu akrino ibn xajar ba halkaasa ku wada yaalin fatxulbarig wa qaala alxaafid ibn rajab raximah اllah isaguna marka uu sharaxaya xadiidka waxa uu yihi hada alxadiid yadullu calaa taxriimi binaa'i اlmasaajidi cala اlqubuur waxay ku tusaysaa xaaraam inay tahay marka markaan ciwaanka taxriim ku idlaaqaynay aqwaasha culummada ayaan waxa weeye ka soo qaadanay sababtu waxa weeye culummada ayaa saa ugu idlaaqday marka calaa qubuuri saalixiin in laga yeesho xaaraam inay tahay ayuu tilmaamaya wa taswiiru suwarihim fiihaa iyo in sawiro la dhigo labaduba waa xaaraam kamaa yafcaluhu nasaara sida ay nasaara ayay yahuuda ay samaynayeen wax bannaan maaha markaasuu wuxuu yidhi walaa rayba anna kulla waaxidin labadaa ficil ay sawirada iyo masaajidda laga dhistaa kulla waaxidin minhumaa muxaramun mid walba waa xaaraam calaa infiraadihi keligii ayuu xaaraam yahay haddaad mid samaysid maaha inay labadaba jamcisid xaaraamta ku imaanayso haddaa wax sawirtidna waa xaaraam haddaa masaajid ka duldhisid qabrigiina waa xaaraam waxau yidhi fa taswiiru suwari waxa weeye suwaru alaadamiyiin sawirada bilow-aadniga in la sawiro muxaramun waana xaaraam oo axaadiis badan baa ku soo aroortay wa binaau lqubuuri ala lmasa cala lmasaajidi wa binaau lqubuuri raxmed waxay aad cibaaradaa sax ku ahaan lahayd in la yihahdo wa binaau lmasaajidi cala alqubuuri waayo waxaa la dhisayo waa masaajidii marka waxaa ku dhacay way kala hormarsan tahay marka waxa weeye asalku waa binaau lmasaajidi cala alqubuur saasay sax ku tahay oo in lasoo hormariyo masaajida lanna waxaa dusha haddaad tidhaha waa binaau lqubuuri qabriyadii in laga dhistay cala lmasaajidi waxay noqonaysaa masaajidka dusishi inaa qabri ka dhistay mot ya hadduu fi uu isticmaalayo wa binaau lqubuuri fi lmasaajidi na waa noqon kartaa marka waxay waadix ku tahay in lasoo hormay lakin isagu fiidaas uu isticmaalaya hadda calaada waa markaas saxiix bay noqonaysa haddii fiida loo isticmaalo biinfiraadihi muxaramun waxa weeye xaaraam bay keligeed bay xaaraam ku tahay kamaa dallat sida ayna tustay calayhi annusuus sida nusuusta ayna tustay wayay xaaraam ku tahay alukra waxa weeye annusuus alukar macnaa axaadiid kale iyo kulli siday kutusayaan ayay xaaraam ku tahay fatxulbaariga waa fatxulbaariga ibn rajab waayo ibn rajabna waxau leeyahay fatxulbaari oo sharax saxiixu lbukhaari ah ouna dhammaystirinoo wuu ka dhintay ayuu leeyahay marka calaa kulli xaal halkaa marka wuxuu inoo tilmaamay ibn rajabna waa alxaafid alxambali ibn rajab saaxiba waxa weeye kutub badan buu leeyahay jaamic alculuum walxikam iyo waa inka sharaxay oo xambaliga qawaacidda iyo leh xaafid awey halkaa marka waxay intaasoo dhan inoo caddaynaysaa inay xaaraam tahay arrinkaas bal axaadiidta kalena aynu fiirina marka xadiidka labaad waa xadiidu caaishata wa cabdillaahi ibni cabaas labadaasba qaala waxay yidhaahdeen labaduba waa wariyeene lamaa nuzila rasuulu llaahi sala allahu alayh wasalam markuu kusoo degay wey riwaayadaha qaar waxay ohanayaan nazala ama nuzila oo waxa weeye markii kusoo degay nabiga calayhi salatu salaam waa sakaraatulmowtkii bay tilmaamayaan sakaraatulmowtkii ayay tilmaamayaan dafiqa waxa uu gudagalay ay jacal waxa uu gudagalay nabiga calayhi salaatu wasalaam yadraxu inuu ku ku tuuraayo oo uu huwina ku huwanaayo khamiisatan mara weeye khamiisa lahu calaa wejihi wejigiisa inuu mara saa u saaraayo oo khamiisada waxa la yidhaha mara calaamalahoo waxa weeye go- wey ayuu wejigiisa saa u saaraayey oo waxa weeye dee xumad iyo haysay mowta fa ida ktama markuu miyir doorsamo waxa ku caburo dhibaata ka gaarto ayuu kashafahaa wejigiisa ka qaadaye maradii can weji wejigiisuu ka qaaday waa sakaraatulmowtkii wey fa qaala waxa uu yidhi isaga oo xaaladaa nebigu ku jira oo waxa weeye sidaas sakaraatulmowtkii u hayo ayuu waxa uu yidhi wa huwa isagoo wa huwa kadalika isagoo sidaasa oo arrintaa hayso waxa uu yidhi markuu miyirsaday lacnatu llaahi cala alyahuud waannasaara nacladda ilaahay ku dhacdo yahuudiya nasaara hee ittakhaduu qubuura anbiyaa'ihim masaajid waxaad moodaa sababta in la weydiiyo le rasuulku ilaahay maxaa ku nacladda ittakhaduu waxa ay yeesheen qabuura ambiyaahi masaajid qabriyadii masaa ambiyadooda ayay masaajida ka dul samaysteen masaajid bay ka dhigteen waxay tiri marka caaisha intaan dambe waa kalaamka weeye caaisha iyo weeye yuxadiru waxa uu ka digayaa nebigu mithla maa sanacuu wixii ay sameeyeen macnaha arrintaasu ka digayaayo wuxuu saa u leeyahay marka nebigu ilaa ay waxa weeye naftuba ka dhacdayba waa ka digayay arrintan oo bukhaari iyo xadiidka warinaya waa xadiid saxiixa marka xaaladaas ugu dambeysay ayuu xataa nebigu ka digayay calayhi salatu salaam innagiina maanta iyadoo saa axaadiisii sariix u tahay ayaa meel walba masaajid iyo waxaa laga dhisayaa qubado iyo dahare iyo qabuurihii lagu imtixaamay dadka qaala alxaafid ibnu xajar raximah llahu tacaala waxa uu yihi qowluhu faqaala wahuwa kadalika ay tilka alxaal isagoo xaalkaa ku sugan oo waxa weye xaaladiisu adag tahay ayuu sidaa yidhi wa kaanahu waxaad moodaa sala allahu calayh waaalih wasalam annahu waxa weeye murtaxilu inuu ogaaday annahu murtaxilun calima inuu ogaaday annahu murtaxilun inuu guuraayo min dalika ay geeridiisi ay tahay irtixaalka wuxuu ka wadaa geeridii min almarad macnaha almarad min dalika almarad inuu ku guuraayo oo uu dhimanayo inuu ogaaday ayaad moodaa waana ti dee nebiguna waana ogaaday oo dee waa la kala dooransiiyey oo allahuma ila rafiiq ilaclaa waatuu yidhi ila inuu maaratay dhintuu doortay waa la dooransiiyey nebiga fa khaafa waxa uu ka baqay markaa an yucadima in la weyneeyo qabrahu qabrigiisa in la weyneeyo kamaa facala sida ay sameeyeen waxa weeye man madaa ciddii horay u tagtay oo yahuudiya nasaara sida ay sameeyeen fa lacana markaasuu nacladay waxa weeye alyahuud waannasaara sababtu maxay tahay ishaaratan ilaa dami xumaanta ay leedahay buu ishaarayaa man yafcalu waxa weeye ficlahum qofkii ficilkooda oo kala sameeya marka qofkii muslima oo maanta jooga oo ficilkaasoo kala sameeya isaguna waa malcuun nacladii waa ku dhacaysa sababto waxa weeye wax kala laguma nacladin waxaa lagu nacladay ficilka ay sameeyeen wa qowluhu uu yihi ittakhaduu ay yeesheen waa jumla musta'nifa waa jumlo cusub calaa sabiili lbayaan waxay caddaynaysaa sababta loo nacladay limuujibi lacn nacladan waxa ku waajibiyey oo ay xaq ugu yeesheen oo ay ku muteen ayaa la caddaynaya waxau yidhi xaafid ibnu xajar kaannahu waxaad moodaa qiila in lagu yidhi maa sababu lacnihim rasuulka ilaahay maxaa loo nacladaya oo yahuudiya nasaara maxay kasbadeen fa ajaaba markaa uu ku jawaabay waxa weeye biqowlihi ittakhaduu qubuura ambiyaaihim masaajid inay qabriyadii ka dhigteen masaajidu ayay sababtaasi ugu dhacday wa qowluhu uu yihi yuxadiru maa sanacuu kana xadiidka ka mid maaha waa jumla raawiga oo dambe waa jumla mustaanifa ukhraa waana min kalaami raawi waxa weeye ma aha min kalaami nabiy sala allahu calay wasalam kaannahu waxaad moodaa buu yihi ibnu xajar suu yihi in la weydiiyey waxa weeye can xikmati xikmadu maxay tahay waxa weeye xikmadu waa maxay dikru daalika arrinkaas loo sheegaayo in raawigii la weydiiyo oo kale markaa uu ku jawaabo oo yidhi waa taxdiir ay yuxadiru maa sanacu wixi ay sameeyeen ayuu nebigu ka digayaa oo yuxadiru fii daalika ayuu ka digay macnaha taas ayaad iyadana laga qaadanayaa buu yidhi intaan dhan waa sharax wey fii dalika alwaqti macnaha arrintaa nebiga ay aada iyo aada ugu adkay saasoo kale fa ujuiba uu ku jawaabay markaa raawigii sidaas oo kale taasoo kale ayaa laga qaadanayaa buu yidhi fatxilbaariga ayuu saa ugu sharaxay jayid halka axaadiidta marka haddaynu aragnay tolow waxa weeye qur-aanka ma laga heli karaa daliil iyadana loo daliishanayo calaa taxriimi calaa taxriimi binaa'i lmasaajida cala alqubuur ma loo ma laga heli karaa haa waqad dalla waxaa ku tusiyey alqur'aanu qur-aanka ayaa ku tusiyey waxa weeye calaa mithli maa dalla dalla calayhi alxadiid wixii xadiidka hada alxadiid xadiidkaa waxa uu ku tusiyey qur-aankuna waa ku tusinaya wa huwa waxa weeye qowluhu tacaala aayadda qur-aanka oo fii qisati asxaabi alkahfi markaynu akhriyayno waxa weeye nimankii xoogga badnaa allah maxaa uu yidhi markii asxaabulkahfi laga soo sheekeeyey qaala aladiina galabuu calaa amrihim lanattakhidanna calayhim masjida kuwii arrintii ku xoog batay way iskhilaafeen moogta waxay isku khilaafeen nimankii asxaabulkahfi meeshii godkoodii ay ku noolaayeen saddexa boqol iyo samtiga sano ayay markay arkeen bayraa marka nimankaani waa mucjiso weeye meeshoodii iyagiina waa dhinteen qabriyadoodii meeshoodii waxaanu ka dul dhisanaynaa marka masaajid baan ka yeelanayna waxay dhahaen marka culummadu fa jacala sida xaafid ibn rajab oo kale uu tilmaamaayo fa jacala itikhaada alqubuuri waxa weye qabriyada in laga dul yeesho cala almasaajidi ay fi lmasaajid laga yeesho waa sidii oo kaleu tanna u isticmaalayaa waxa weeye waa min ficli ahli lgalaba ficilkii dadkii xoogga badnaa weeye cala alumuur oo arrinta ku xoog batay halabana asalkeeda maxaa ka timaada dee waa dulmi soo ma wadalika yushciru buu yihi xaafid ibnu rajab waxay taasi tilmaamaysaa muujinaysaa waxa weeye arrinka noocaasa bianna mustanidahu daliilka ay daliishadeen waa alqahru waalgalaba xoog weeye wa tibaacu lhawa iyo hawada oo la raacay weeye wa annahu laysa min ficli ahli lcilmi waalfadli ma aha dadka cilmiga leh oo fadliga leh ficilkoodii ma aha almutabiciina raacaya limaa anzala allah wixii alla soo dejiyey ma aha ficilkoodii waxa weeye calaa rasuulihi sala allahu calay wasalam min alhudaa wannuur halkaa marka istimbaadka loo daliishanaya aayadda ma fahanteen haddii dadkii xoogga badnaa oo ahlu ghalabaha ah hadda daa'iman idinku wal tusaale fiiriya dadk hadda waddankeenna innaga yaa ahlulghalaba ah xooggi yaa wax ku qaata iyo muquunin ma dad masaakiinahoo khayr iyo itibaac iyo sunno raacaya mise waa dad dulmi ku socda daa'iman ahlulghalaba haddaa aragtid waxay u badan yihiin dad dulmi ku socda waayo fiirin maayaan daliilka fiirin mayaan maslaxadda ee waxay fiirinayaan alquwa alqahra waxa weye awoodooda iyo qalabadooday eegayaan marka sidaa daraaddeed hadday ficilkoodii waa dami marka lagu ceebaynayo oo laleeyahay ficil xun bay sameeyeen wey ee ma aha inay wax wanaagsan sameeyeen asxaabulkaafi dad wanaagsan bay ahaayeen laakiin nimankan dambe oo ahlu halabaha ah oo meeshii u xoog badnaa dadkuna gaalay ahaayeen waxay ka dul dhisteen waxa weye meeshii meel cibaaday ka dhigteen marka sidaa daraaddeed waa ficil madmuuma wey oo ma ku tusaayo inay bannaan tahay marka qof walba oo maanta masaajid ka dul dhisa qabuuraha waxaa la odhanayaa waa ahlu qalaba wey saddex xadiidka saddexaad waxaynu u daliishanaynaa sidoo kale can jundub ibni cabdillaahi albajali waa xadiidkaan soo tilmaamay qaala waxa uu yihi samictu rasuula allahi sala allahu ala samictu nabiya sala allahu alayh waali wasalam qabla an yamuuta bikhamsin ee khamsata ayaam nebigu intuuna dhigiman shan beri ka hor baan xadiidkan ka maqlay buui wa huwa yaquulu isagoo leh inii abra'u ila allahi an yakuuna lii min an yakuuna lii minkum khaliila waxaan ka beri noqonayaa an yakuuna lii inuu ii ahaado minkum idinka khaliilun mid waxa weeye saaxiiba khullada waxaa la yidhahdaa saan soo tilmaanay saaxiibnimada meesha ugu dambaysa saaxiibnimadaa toban darajo loo qaybiyaa khulladaa ugu sarraysa waa aclaa darajo wey fa ina allaha tacaalaa qad ittakhadanii khaliila ilaahay baa khaliil iga dhigtay marka qof aan khaliil ka dhiganayo ma jira wa kama ittakhada ibraahiima khaliila siduu ibraahim uga dhigtay khaliil ayuu ana khaliil iga dhigtay laakiin haddaan ilaahay khaliil ka dhigan lahayn yuu nebigu khaliil ka dhigan lahaa walow kuntu mutakhidan min ummatii khaliilan latakhadtu abaa bakrin khaliila waayo nebigu abubakar buu ugu jeclaa dadka isagaan khaliil ka dhigan lahaa buu yihi ha waa saaxiibkiis weeye qaarkii iyo godkii iyo meel walba lasoo la soo maray id qaala lisaaxibihi laa taxzan waatuu ilaahay kaga sheekeeyey qur-aanka kabacdi markaa wuxuu yihi nebigu calayhi salaatu wasalaam intaa markuu yidhi alaa hooyay tanabahu waclamu waina man kaana qablakum kuwii idinka horreeyey waa alyahuudi wanasaara la tilmaamaya kaanuu yatakhiduuna qabuura anbiyaa'ihim masaajid wa saalixiihi masaajid qabriyadii nebiyadooda iyo dadkii saalixiinta masaajid bay ka samaysan jireen alaa falaa tatakhidu lqubuura masaajid alaa hooyay tanabahu waclamu falaa tatakiduu ha yeelanina alqubuura qubuurta ha ka samaysanina masaajid masaajid ha ka samaysanina ha ha ka yeelanina falaa tatakhidu lqubuura masaajid masaajid ha ka samaysanina fa inii anhaakum can dalika arrinkaa waan idinka nahyinaya so sariix maa ikhwaan wa ka imaamu muslim baa werinaya waa sariix wey qaala alimaamu nawowi raximah llah markuu xadiidkaa ka hadlaya waxau yihi qaala alculamaa culimadii waxay yidhaahdeen inamaa fa inamaa naha nabiyu sala allahu alayh wasalam nebigu arrinkaas waxa u nahiyey can itikaadi qabrihi qabrigiisa in laga yeesho wa qabri gayrihi iyo qabri kaleba in laga yeesho masjidan masjid in laga dhigto wuxuu u nahiyey sababtu waa maxay khawfan cabsi uu ka baqay min almubaalagati guluwi in lagu sameeyo fii tacdiimihi weyneynta la weyneynayo haddana waliftitaani bihi in lagu fidnoobo waxa weeye oo fidno arrintaasi dadkii ku noqoto dadka maanta aad aragteen oo markay qabriga nebiga tagaan laga cerin kari la-yahay haddii loo fasixi lahaa qaar baanba dee afar afarka saaco ka dulkaceen sooma fa rubbamaa waxaa dhici kartee addaa daalika inuu arrinkaasi dadkii gaarsiiyo ilal kufri gaalnimo siduu yahuudiya nasaareba u gaarsiiyey kamaa jaraa sida ku socdeen oo ku dareertay likahiirin min alumam alkhaaliya ay almaadiya khalaa iyo madaa waskumacri ummadihii hore sida ay arrinkaasi ugu dhumeen oo kale sharxu muslimka ayuu sidaa ugu sharaxaya marka xadiidkaasi sariix mana la nasakhino waa shan beri nebigu intuusan dhiman wey shan beri kabacdi nebiga waa dhintay alayhi salat slaam haye marka waa xadiid sariixa soo ma xaaraam cad bay ku tahay qofkii sameeyana axaadiidtaas oo dhan buu ku dambaabaya xadiidka afraadu can abi hurayrata radi allahu canhu waxa uu yihi qaala rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam rasuulku ilaahi waxa uu yihi qaatala allahu alyahuuda wanasaara qaatala allahu qatala alla ha dilo weeye iyo axaadiidta kalea baa fasirayso lacana allaahuna riwaayadaha qaar baa ku soo arooray marka waa isku macno weeye waa habaar weeye yahuud ilaaha nacrado sababtu maxay tahay ittakhaduu qubuura ambiyahi masaajid waxay ka yeesheen qabuurtii ambiyadooda masaajid bay ka dul yeesheen marka taasuu tilmaamay qaatala allaahu ay lacanahum ilaahay ha naclado waxa weeye ayuu tilmaamayaa kamaa fi riwaayati اlukhraa siday riwaayad kale caddaynayso qaala waxa uu yidhi alcallaama ibn cabdilbari raximah اllah xaafid اlmaqrib waxa uu yihi wa fii hada alxadiidi xadiidka waxaa ku sugan ibaaxatu inay bannaan tahay waxa weeye adducaa in la habaaro oo waxa weeye cala alkufri waxa weye cala alkafara dadka gaalada cala ahli lkufri dadka ahlu kufriga oo gaalada in la habaaro inay bannaan tahay hadday dulmi galaan wa taxriimu sujuudi macalshaahidkuwa halkaane wa taxriimu sujuudi in lagu sujuudo calaa qubuuri اlambiyaa haddii marka qabriyadii nebiyada la diiday in masaajid laga dhisto kuwii dadka kale maxaad moodaa marka min baabi awlaa wey wayaxtamilu alxadiidu xadiidku waxa uu kale oo lagu xambaari karaa an an laa tajcala waxa weeye waxaa lagu xambaari karaa oo loo daliishan karaa hada alxadiid an laa tajcal inaan laga yeelin qubuura alambiyaa nebiyada qabriyadooda inaan laga yeelan qiblatan oo dhankooda loo tukan yusallaa ilayha loo tukada iyaduna xaaraam weeye xadiidka waa laga daliishanaya wa kullu buu yidhi wax walba oo maxtamalahu alxadiidu xadiidka lagu fasiri karaba oo uu xambaari karaba fii lisaani alcarabiyi xagga luuqadda carabiga waxa weeye fa mamnuucun minhu waa la xanibayaa waa la diidaya leanno xadiidku waa caam weeye waa caam weeye liannahu sababtu maxay tahay inamaa dacaa waxa uu nebigu ku habaaray kuwa calalyahuudi uu u habaaray muxadiran isagoo uga digaayo liummatihi ummadiisa waxa weeye sala allahu calayh waali wasalam ayuu ummadiisa uga digayey min an yafcaluu inay sameeyaan ficlahum ficilkaa ay sameeyeen oo kale inay iyaguna sameeyaan marka maadaama la inooga digay oo nebigu saa u habaaray oo iyagii uu habaaray ma innagaa marka u dabamarayna oo samaynayna haddii innagana habaarkii baayna haysta oo waxay noqonaysaa habaarkii inuu ku dhaco qof walba oo ficilkaa la yimaado waa min adilati taxriim marka xadiidka shanaad waxaynu baynu haray waxa uu yihi can abi hurayrata radi allahu canhu adiladan iska dhamaynaynaa qaala waxa uu yihi qaala rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam nebigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam waxau yidhi allaahuma laa tajcal qabrii wathanaa allaahuma allahayo ilahay buu baryayaa nebigu allaahuma allahayo laa tajcal ha ka yeelin qabrii qabrigayga wathanan sanam ilaahow ha ka dhigi sababtu maxay tahay seebay marka sanam ku noqonayaa qabrigu u fiirso lacana allaahu buu nebigu daba dhigay ilaahay ha naclado matakhaduu qowman dad allaha naclado hadda tana yahuud iyo nasaare keliya maaha qowman baa la yidhi soo qowm muslimiin xataa ma noqon karaan qowman baa la yidhi waxay doonaan ha noqdeen xilligay doonaan ha joogeen qowman qowm ilaahay ha naclado ittakhaduu yeeshay qabuura ambiyaa'ihim qabriyadii nebiyadooda masaajid masaajid ka yeeshay haddaad marka qabrigii nebi maxamed masaajid laga dhigto ama waxa weeye qabriyadii kale laga dhigto laa farqa waa isku wada mid wey xadiidkaana waa xadiis saxiixa imaamu axmed iyo baa werinaya waana xadiis saxiixa iyo abu yacla iyo sheikha albanina raximahullah uu saxiixinaayo marka iska ilaali nacladu waa caam oo waxa weeye cid walbay ku dhacaysa wathan maxaa la yidhahdaa marka alwathan xagga luuqadda carabiga waa asanam sanamka ayaa la yidhahdaa wathanka ay muxuu dhacayaa marka xadiidku sharxiisu ay laa tajcal qabri ilaahayow qabrigayga ha ka yeelin sanaman sanam ha ka yeelin yusallaa ilayhi loo tukado oo xaggiisa loo tukado ilaah ha ka yeelin wa fii riwaayati maalik fi lmuwada imaamu maalik riwaayadiisa muwada'a uu ku warinaayo can cataa ibnu yasaar uu ka warinaayo waxa uu odhanayaa waa waa waa mursale cadaa waa taabiciye ana rasuula allahi sala allahu calay wasalam qaala waxa uu yidhi allaahuma laa tajcal qabrii wathanan yucbadu ilaahu qabrigayga ha ka yeelin sanam la caabudo marka yucbadu buu ka ku daray soo ma jeedin kaasuu nabigu waxa uu yidhi buu yidhi ishtadda gadabu llahi ilaahay caradiisiibaa adkaatay calaa qowmin dad ittakhaduu qubuura anbiyaa'ihim masaajid qabriyadii nebiyadooda masaajida ka samaystay ilaahay waa u carooday soomaa yahuud iyo nasaara haddaba iska ilaali oo arrinka saasa ha samaynin waxa haddaba markaa wa kaana rasuulu llahi sala allahu calayh waali wasalam rasuulka calayhi salaatu wasalaam yuxadiru waa uu ka digay ummatahu ummaddiisa waa uu uga digay min suui saniicihim wixi ay sameeyeen min suui xumaantii ay sameeyeen saniic lumam ummadihii hore ay sameeyeen qablahum nebigu waa inooga digay aada iyo aad buu inooga digay waynu iska ilaalina marka maxaa ka mid ah xumaantooda aladiina salluu u tukaday fii qubuuri anbiyaa'ihim qabriyadii nebiyadooda ayay qiblo ka yeesheen watakhaduuhaa qiblatan qiblay ka dhigteen wa masjidan iyo masjid bay ka yeesheen sidaa daraaddeed waa laynooga digay waynaynu iska ilaalinaa inaguna wa can cabdillaahi bni mascuudin xadiidka lixaad cabdillaahi bni mascuudin radia allahu canhu isaguna waa waciid kale qaala waxa uu yidhi samictu rasuula allahi sala allahu caleyh wasalam rasuulki ilaahay baan maqlay oo yaquulu odhanaya xadiidkan ina min sharaari nnaasi shiraari nnaas dadka kuwa ugu shar badan waa man ruux weeye tudrikuhu saaca qiyaamuhu uu ku haleelaayo oo qiyaamihii buunka lagu afuufaayo wahum axyaa iyagoo nool kuwaasaa ugu shar badan yaa la raaciyey waman yatakhidu alqubuura masaajid haye kani ma ma wuxuu kani gaar ku yahay yahuudiya nasaare marka kanaaba kasii cabsi badan soo ma waman ruuxii yatakhidu yeesha alqubuura qubuurta masaajid masaajid ka samaysta meeshuu doona ha joogo xilliguu doona ha joogo waxa weeye qofkii qabriga masaajid ka dul dhistaa waa min shiraari lkhalqi waana xadiid saxiixa waa ujeeda hoos tacliiqiisa ayuu waxa weeye ku caddaynayaa oo waxa weeye waa xadiidkaa saxiixa marka haddii aada samaysatid qabri xilliguu doona ha noqday aa masaajid ka duldhistid waxaad la xukum tahay kuwaa shiraaru lkhalqiya ilaahay baan ka magangelaynaa waclam haddaba ogow waxaad ogaataa ana min macaani itikhaadi alqubuuri masaajid macnaha loo jeedo dhowr macnuu yeeshaa kow waa khulaasa istiqbaalu lqubuur qabriyadii in lala qaabilo oo xaggooda loo jeensado biducaa'i waasalaati marka la ducaysanayo qabriga in la qaabilo iyo marka salaada la tukanayo in waxa weeye lagu tukado cindahaa agteeda oo xaggii qiblada ay kaa jirto taas waxaa la yidhaahdaa waxaa la yidhaahdaa itikaadu lqubuur walow yaanba laga dhisin masaajide haddaad qabrigii inta tegtid aada xaggiisa u jeensatid oo qiblada kaa xigo oo aad baryayso ilaahay baryaysid lama ogola inaad salaad xaggiisa u tukatidna lama ogola taa waa mamnuuc faladii marka yaf faladii yafcalu kii samaynaaya haadaa arrinkaa samaynaaya kaannahu ittakhada alqabra masjidan waxaad moodaa uu la mid yahay inuu masaajid ka dhistay wa qaala allahu tacaala allana waxa uu yidhi wa ana almasaajida lilah falaa tadcuu maca allahi axada masaajidda ilaahay baa leh oo waa xasri cid kala male cid kale marka ha ku baryinina masaajidda ilaahay baa lehe cid kale waxa weeye ha ku baryinina oo ilaahay keligii ku caabuda weeye waxay yidhaahdeen culummadu sida imaam alqurdubi raximahu llah uu tilmaamaayo fii tafsiirihi tafsiirkiisa haadihi alaaya aayaddaa marka uu fasiraayo waxa uu yidhi haadaa tawbiikhun ceebayn la ceebaynaayey weeye tawbiikhba waa ceebaynta iyo canaanta wey lilmushrikiina mushrikiintii ayaa la ceebeynaayey maxaa lagu ceebeynayey fii ducaa'ihim baryadoodii maca allaahi ay ilaahay la jirkiisa baryayeen hayrahu ilaahay waxaan ahayn ay baryayeen fi lmasaajidi fi lmasjidi masjida fi lmasjid alxaraam ay masjidka xaramka ku baryayeen marka marka la leeya wa ana almasaajida lilah falaa tadcuu maca allahi axada cid kale bay sanamyadii bay masaajidka ilaahay ilaahayna waa baryayeen sanamyadiina waa baryayeen soo ma joojiyaa la yidhi marka sanamyadan masaajida ilaahay keliyaa lagu baryaya wa qaala mujaahid waxa uu yihi kaanat alyahuudu waannasaara waxay ahaayeen idaa waxay ahaayeen idaa khalow oo idaa dakhaluu ha idaa dakhaluu haddii ay galaan kanaa-isahum ka kaniisadahoodii wa biyacahum biyac waa macaabida yahuudda ayaa biyac la yidhaahdaa hadday galaan ashrakuu billaahi ilaahay shirki bay u samayn jireen fa amara waxa uu amray allah subxaana wa tacaala nebiyahu waalmu'miniina iyo mu'miniintiiba waxa uu amray an yukhlisuu inay cibaadada ilaahay u gaar yeelaan lilaahi caza wajal addacwa dacwadii iyo cibaadadii idaa dakhaluu markay galaan almasjida masjidka ay galaan kullaha almasaajida kullaha masaajida oo dhan markay galaan marka masjid kasta oo aada geshid ilaahay keligii baa la rabaa in waxa weeye la baryo oo aan cid kale la milicsan baa la rabaa wa qaala waxa uu yihi ashaykh mansuur moxamed ashaafici waa min culamaai shaaficiya raximah llah kitaab tafsiir uu leeyahay waxa uu yihi wa ana almasaajida lilah macnaahu waxa weeye buu yihi macnaha loo jeeda waxa weeye annakum idinku ayna sallaytum meel kasta oo aada ku tukataan meel kasta oo aada ku tukataan ama masjid jooga ama dhul bannaan jooga ama meel kale jooge meel kastoo aada ku tukanaysaan fa maqsuudukum ulajeedadiinu xaasilun min cibaadat illah waa inay ku xasishaa oo ay ahaataa min cibaadat illaahi subxaana wa tacaala falaa tushrikuu bihi shay-an cid falaa tushrikuu bihi axadan cidna hala wadaajinina allah subxaana wa tacaala wa huwa macnaa qowlihi falaa tadcuu maca allahi axada cid kale ha ku baryinina masaajida oo waxa weeye allah subxaana wa tacaala keligii ku barya weeye halkaa marka maxaa inoo caddaaday inaan cid kale la ogolayn in masaajidii cid kale lagu baryo falaa tadcuu maca allahi axada walmacnaa macnaha waxaa weeye buu yidhi ana alyahuuda yahuudi waannasaara iyo nasaaradii yushrikuuna shirki bay samaynayeen oo ku samaynayeen fi lbiyac waalkanaa-is ayay ku samaynayeen sawaamicda meelaha ay macbadyada ka dhigtaan wey ayay ku samaynayeen idinku marka ha samaynina wakadalika almushrikuuna mushrikiintuna waxa weeye fii cibaadati alasnaam ayay ku samaynayeen shirkige haddaa muslimiinta tihiin fa antum idinku haddaba ayuha almu'minuun mu'miniinow haddaa kuwii mu'miniinta aad tihiin icmaluu camal sameeya oo allah subxaana wa tacaala iclamuu ogaada dheh iclamuu ogaada oo waxaad ogaataan ana salaad ana salawaat salaadaha aad tukanaysaan wasujuud sujuudda aad sujuudaysaan waalmasaajid iyo masaajida kullahaa lilah falaa tushrikuu haddaba shirki ilaahay ha u samaynina macahu axadan cidna hala wadaajinin markaasuu shiikhu waxa uu ku khulaaseeyaa waxa weeye marka uu uu khulaaseynayo masaajidda waxa uu yidhaahdaa masaajidda saddex macno baa lagu fasiray waa inoo imaan doontaa saddex macne ayaa lagu fasiray masjid waxaa la yidhaahdaa kan masaajid baynu hadda u naqaanaa soo ma meeshaa masaajid loo dhisay masjid baa loo beytullahi baa la yidhahdaa masaajid waxaa kaloo la yidhahdaa alardu kullaha dhulka oo dhan waa mawdicu sujuud baa laga soo qaatayoo dhulkoo dhan sow kuma tukan karno kulligii waa masaajid xadiiska rasuulka bato ah meel walba meel walba waa lagu tukan karaa acdaadaada iyo xubnahaagana ilaahay baa leh cid kale ha ku caabudina culamada qaar oo ku fasiray marka kulli waa la diiday marka wa ana almasaajida lilahi waxaa soo gelaysa adiga ilaahay baa ku leh dhulka ilaahay baa leh masaajida ilaahay baa leh meel walba ilaahay keliga caabud cid kale ha ku caabudi marka insha allah tabaaraka watacaala wili sharx waa sii socdaa marka berri baynu insha allah sii wadayna halkaan ku joojina